أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobadaan idinkugu heenana waxaa ka mid ah sarkaal iyo askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed kana soo jeeda deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa si adag uga hadlay ictiraafka sahayanada yuhuudda ee maamulkaasi kataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerar hub iyo gaadiid looga furtay cadowga allaah oo ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya warbaahinta dowladda saliibiyadda ingiriiska ayaa daabacday maqaal ay kaga hadlayso danta ay sahayanada yuhuuddu ka leedahay aqoonsi kusheegga ay siisay maamul goboleedka gaala raaca ee somalilan dhallinyarada degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dayactir ballaaran ku sameeyey buundo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee degmada jilib maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey imaamada iyo mu'adiniinta masaajidda deegaanka show ee wilaayadaasi waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan sarkaal iyo askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dhaawacu waa afar murtad oo laba garaab tahay dhanka kale wilaayada shabeellada hoose howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada jannaale ayaa lagu dhaawacay murtad jeylaani cabbaas jimcaale oo ah guddoomiye waaxeed ka tirsan maamulka riddada ee jannaale waxaana gaaray dhaawac garaab ah sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed kana soo jeeda deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa si adag uga hadlay ictiraafka sahayanada yuhuudda ee maamulkaasi marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xilli bulshada soomaaliyeed ay si adag uga dhiidhiyeen aqoonsiga maamulka sahyuuniyadda yahuudda uu siiyey maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee la magacbaxay somalilan ee fadhigiisu yahay waqooyiga soomaaliya ayaa waxaa arrintaasi maalinnimadii shalay kelimad ku saabsan jeediyey sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed kelimadan oo soconaysa ku dhowaad soddon daqiiqo ayuu sheikhu si adag kaga hadlay ictiraafka yuhuudda ee somalilan waxa uu sheekhu sheegay inuu soo gaaray arrin naxda leh oo kaga daran arrinkii muuse biixi uu badda ku siiyey xabashada etoobiya ictiraafka yuhuuddu siisay gobollada waqooyi ayuu sheekhu sheegay inuu yahay dagaal qaawan oo saameyn doona dalalka muslimiinta oo dhan bulshada ku dhaqan dhulka waqooyi ayuu sheekhu si adag ula hadlay isagoo u diray fariimo culus ah reer tolkay waxaan ku dhaarinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala caqli iyo garaad fayowba markaasi igu dhegaysta ma waxaad doorateen yahuudda ilaahay u cadhooday ee xagga rabbiya malaa'igba laga nacdalay ee caalamka laga necab yahay ee cadaawadda iyo xiqdiga iyo xaasidnimada muuminiinta kuwa ugu daran ah ma kuwa ayaa doorateen ee dulliga iyo faqriga waxbay na siinayaan dulli iyo faqri baa ilaahay ku sheegay ambiyadii ilaahay bay laayeen dadkii wanaagga sheegaya bay laayeen ma waxaad doorateen oo aad raalli geliseen kuwa daayeerada iyo doofaarada loo bedelay aabbayaashood iyo hooyooyinkood ay ku abtirsanayeen ayay ka doorateen ilaaha raxmaan raxiimka ah ee idin abuurtay sidaa idinku nimceeye idin barbaariyey adiga waxaad markaa isweydiinaysaa ma waxa aad doonaysaa sida nimanka imaaraadka la yidhaahdo ee carabta u taqaana sahaayinatul carab inaad adna sifadaas oo kala qaadato oo laynagu yidhaahdo sahaayinatu soomaal iyadana markaa ma sidaasaad rabtaa yahuuddu waa dajaalkii casrigan imaaraadkuna waa jasaasada markaasi dajaalka wakhtigan basaaska u ah weeyaan imaaraadku isagaana waxaan idiin soo horkacay oo dajaalkaasi ayuu basaas u yahay ilaahay baan ka magan gelaynaa sifooyinka xunxun sheekh aadan sunna ayaa ka hadlay mashruuca ibraahimiyada ee ku katamay ictiraafka somalilan kaasoo uu sheegay inuu yahay mashruuc diinbedelasho aha oo bulshada looga saarayo diinta islaamka waxaa laydinku yidhi mashruuc la yidhaahdo abraham ibraahimiya waxaa ina jamcinaya diin ibraahimiya la yidhaahdo diimuhu ha isugu yimaadaan aan runta idiin sheego diinta laydinku yeedhayo waa diin bedelasho tii aan rumaysneedana nebi maxamed maa bedelanaysaan oo diyaar u tihiin mashruuca ictiraafka laydinku siiyey waa diin bedelasho ila walaalow diinta ibraahimiyada soo gal marka adiga jawaabtaadu laa ibraahimiya walaa yahuudiya walaa nasraaniya bal muxamadiyat xanafiyat samxaa ayaad odhanaysaa war diin ibraahimi la yidhaahdo adduunka ka shaqaynaysaa ma jirto saanay yahuudiyad iyo kiristaan u shaqaynaynin waxaa shaqaynaysaa diin maxamiyada maxamediye la yidhaahdo diin xaniif ah ta towxiidka baadilka ka fogaatay ka soo iilatay ee markaasi sahal badan ee fudaydka badan la weeyaan yaan laydin khiyaamaynin sistir gacan wax laydinku sheegin dhinac gaaban laydinkala hadlin doofaarada gaalku soo dirsaday diida taladooda u darbada xaajadan diiradlahaa lagu dabiibaaye dabka qaata dirir waxaan ahayn daawo lagu waaye hadday kaaga dhegto ictiraaf ictiraaf ictiraaf gebi iyo buur ba aad u jiidho xas iyo oodba aad u jiidho wax kasta aad u dayacdo diin u lumiso dal u lumiso dad u lumiso dhaqan u lumiso ceeb ka siqsiqi weydo karaama beeshood iyo haanowdo maxay kuu taraysaa noloshu dhulka hoostiisa inaad gashaa kuu dhaanto markaa inaad korkiisa ku noolaato hasha ictiraafka rimani maxay dhali doontaa hashan ictiraafka rimani ee sidkeedii aad leedihiin waa kan soo dhowaaday maxay dhali doontaa ugu dambayntii shiikha ayaa sheegay in haddii yahuuddu ay cagta soo dhigaan dhulka soomaaliya oo ku bilaabmi doono jihaadna furid ah islamarkaana safaaradooda ay burburin doonaan rag aan la loodin karin
aada dhegaha igu maqal waxba laysu qarin maayo wax laysu qarinayaa ma jirto hal taako oo ka mida dhulkaanu u dhalannay ee soomaaliyeed haddaa yahuudiga u yeedheen uu cag soo dhigo hal taako waxaa inoo bilaabmaya jihaad nafhurid ah oo fidaaya aan waxaaba yaraatee la dhowrsanayaa aanu jirin oo lala hadhayaa awood ilaahay wuxuu ina siiye loo isticmaalo waxaa idinku soo jihaysnaan doona meel magaadhada gurguurte xasan gurguurte xasan sheekh uu hogaaminayo ee riddada geeska afrika oo dhanba uu isagu gacanta ku hayo ee isagu ummaddii islaamka golongol iyo kala googoyn uu ku sameeyey ka ku socdaa mid ka daran baa idinku soo socda marka abshir bidaalik laba madaxweyne midi waa muuse biixi berigii uu badda bixiyey muuse hanyaraanu bixiyey cabdiraxmaan weeye cabdiraxmaan ciraka maantana yahuudda idiin gacan geliyey waxaan u bixiyey isagana cabdiraxmaan har yahuudeed ubadkiina dhaxalkooda dambe ayaa baabi'i ceebtay inoo sii dhigeen taariikhdana qarniyada soo socda waxaa la odhan doonaa ma kii badda xabashida siiyaa kuwa awowa ma kii yahuudda siiyey baa kuwa awowa ha nala hadlin gabadhna kuu guuri mayne naga teg baa lagu odhan doonaa iley waa la doogiye yaan la dacaroon arrintu way isbedeli doontaaye waa bal in yar suga qaar bay odhanaya ware diina lakalama bedelaye diina lagama bedelaye habay leyin diinna laga bedeli maaye oo ma adaa run ma adaa addoommada u cilmi badan oo arrinta u xogogaalsan mise rabbiga addoommada abuuree ladiifulkhabiirka ah luulkiiyo qaniimada ligligan ee rag igu laacaayo waxaa igu lilaahiyey yahuudigu hadduu lugaha soo saaro jeeroo luxudka aan galo waa midaan layga lelinayne yahuudiga luloonayee soomaali libin ka doonaya safaaradduu soo rakibo rag baa lay dhammarin doonaa soomaalida ninkii lumaya baa loogu dawgalaye lixalkay ku joogaan dagaal bay laabta ku hayaane lowyada haddii la jiro waa libaax luqunta taagaya wiilashan laacdanka yaqaan loodin kari maysid wiilashan laacdanka yaqaan loodin kari maysid mahadsanid marwaan kataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerar hub iyo gaadiid looga furtay cadowga allah oo ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi noo haya
fiidiyogan oo kooban isla markaana uu baahiyey kanaalka kataib al ikhbaariya ayaa lagu arkayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadayaan goob isbaara ah oo maleeshiyaadka ridada u tiilay duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baae weerarka waxa uu yimid kadib markii ciidamada mujaahidiintu ay si toosa u abbaareen isbaarada maleeshiyaadka ridada waxaana hal mar hawada isqabsanaysa rasaasta ay isweedaarsanayaan maleeshiyada ridada iyo ciidamada mujaahidiinta muddo kooban oo dagaalka uu socday kadib allaah fadligii ciidamada mujaahidiinta ayaa goobta la wareegaya waxaana la arkayaa meydadka qaar ka mida maleeshiyaadkii murtadiinta ee isbaarada u tiilay kuwaas oo daadsan goobtii lagu dagaalamay
سيوف الله هبوا من سبات الإضياء لا سيل الباغين درسا وقفوهم للفناء يا سيوف الله هبوا من سبات الإضياء
waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigayaan qanimo ay qayb ka ahaayeen qoryaha loo yaqaana aki afartan iyo toddobo iyo booshashkooda سيوف الله هبوا من سبات الإضياء لا بنوا الباغين درسا وقفوهم للفناء أشبع الأتباع ضربا شردوهم في العراء وارفعوا رايات دين حكموا شرع السماء حكموا شرع السماء
weerarkan ayaa qayb ka ah howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ku sifeynayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee caadaystay inay isbaarada dhigtaan goobaha ay maraan dadka shacabka isla markaana ay dhibaateeyaan waxayna ciidamada mujaahidiintu mar weliba u taagan yihiin difaaca diinta islaamka iyo hantida iyo sharafta ummadda muslimka ah ee mas-uuliyadda ay u hayaan
mahadsaned abuxasaan warbaahinta dowladda siliibiyadda ingiriiska ayaa daabacday maqaal ay kaga hadlayso danta ay sahayanada yahuuddu ka leedahay aqoonsi ku-sheegga ay siisay maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya middle east monitor oo ah warbaahin fadhigeedu yahay dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london ayaa baahisay maqaal looga hadlayay ujeedooyinka uu maamulka yahuudda u aqoonsaday maamulka shaaladirirka somalilan qurmadu waxay ku doodaysaa in aqoonsiga somalilan ee yahuudda uusan ahayn tallaabo diblomaasiyadeed oo caadi ah balse uu yahay hab juqraafi siyaasadeed oo si walakac ah loogu adeegsanayo danaha istiraatiijiyadeed ee sahayanada qoraalku wuxuu tilmaamayaa in yahuuddu ay ka dhigayso aqoonsiga dowladnimo loo adeegsanayo ganacsi siyaasadeed iyadoo abaalmarin siinaysa goosashada marka ay u adeegsato dano shisheeye islamarkaana iska initiraysa sharciyada caalamiga ah marka ay carqalad noqoto waxaa la adkeeyey in aqoonsigani yahay qayb ka mid ah istiraatiijiyad ballaaran oo yahuuddu ku doonayso ballaarinta saamaynta militari iyo midda sirdoon gaar ahaana geeska afrika iyadoo doonaysa inay gacanta ku dhigto marimbiyoodka istiraatiijiga ah sida gacanka cadmeed baawul mandab badda cas iyo kanaalka suweys kuwaasoo muhiim u ah ganacsiga iyo amniga yuhuudda waxay qormadu hoosta ka xariiqday in sahaynadu ay aad u danaynayso adeegsiga dekadda iyo garoonka birbira si ay ula socoto dhaqdhaqaaqa baawulmandab iyo badda cas una yarayso ku tiirsanaanta marino kale taasoo yeelan karta saamayn istiraatiiji ah oo ku saabsan iiraan iyo colaadaha ka socda yemen gaar ahaan xuutiyiinta sidoo kale waxaa la tilmaamay in aqoonsiga yuhuudda ee somalilan uu muujinayo isku ekaansho gumaysi maadaama saahiinadu ay aqoonsanayso maamul lagu tilmaamay mid ku dhashay qaab gumaysi halka iyaduna taariikh ahaan ku dhisan tahay qaybinta gumaysi iyo barakicin dad asal ah sidaas daraaddeedna tallaabadan loo arkayo gumaysi aqoonsanaya gumaysi kale ugu dambayn waxay qormadu xustay in tallaabada yuhuuddu tahay mid kala qaymin ah oo aan u adeegayn mustaqbalka somalilan halka go'aankani uu u adeegayo oo keliya danaha istiraatiijiga ah ee yuhuudda taasoo gobolka kusoo kordhin karta khilaaf iyo xasilooni daro aad u xoogan maasaned abushiiba dhallinyarada degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dayactir ballaaran ku sameeyey buundo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee degmada jilib cusmaan axmed dhuuwow ayaa warbixinta warkaasi ee noo hayaa نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا لينوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أملوا jilib wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waa magaalo ku sii socota horumar dhan kasta ah marka loo fiiriyo sannadihii ugu dembeeyey waxaa sii horumaraya dhinaca waxbarashada iyo adeegyada kale ee loogu baahan yahay magaalo sida caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada kale asaasiga ah waxyaabaha magaalada ay ku sii horumarayso waxaa ka mid ah waxaa ka furan xafiis ay leeyihiin dhallinyarada magaalada jilib kaas oo ka shaqeeya danaha bulshada iyo in dhallinyaradu ay ka tashadaan aayahoodaha iyo midka guud ee muslimiinta xafiiska dhallinyarada jilib ayaa sameeya adeegyo waxqabad ah oo ku dhisan isxilqaan waxayna wax u qabtaan bulshada kuweeda danyarta ah waxa ay sidoo kale wax ka qabtaan horumarinta magaalada dhowaana xafiiska dhallinyarada ee magaalada jilib ayaa dayactir ku sameeyey mid ka mid ah buundooyinka yaryar ee dhex mara magaalada taasoo dhallinyaradu ay u arkeen dayactirkeedu in uu yahay adeeg bulsho oo ku habboon wax ka qabashadiisa waxaan dhowaan ku booqday xafiiskooda dhallinyarada ee ka furan magaalada waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha uu hiigsanayo xafiiska iyo wixii ugu dambeeyey ee ay ka qabteen magaalada jilib waxaan ognahay ikhwaani filaah dhallinyaradu inay yihiin indhaha iyo xoogga ummad kasta oo caalamka ku nool maanta meel walba waxaa wax ka qabta oo wax ka sameeya waa dhallinyaro waxyaabaha la sameeyey buundadaas oo ah waxaa weeyaan meel ay ka gudbaan mootooyinka ka imaada tuulooyinka oo u socda suuqa qudaarta meesha ay maraan biyaha hadday imaadaan waxaa weeyaan aad bay u fatihi jirtay marka dhallinyarada reer jilibeed waxay noqdeen tusaalo buundadii kusoo horjeetay kabaanka malayga ama shaarca muhaajiriinta ay ku yeeshay oo halbowlaha magaalada ahayd waxaa dhisay dhallinyarada ku dhaqan xaafadaha ee magaalada jilib ee nawaaxigeeda wixii iska aruuriyeen ayaa lagu dhisay xafiiska dhallinyaradana waa furan yahay degmada jilib ku yaalo aqoon haddaa rabtid waa lagu baraya ayu maada gacmahooda jiray wax ku gooyaan arrintan ayada ah waxa u fadhiistay waa dhallinyaro waxa ka shaqeyna waa dhallinyaro waxa taban taabiyin waa walaayada jubbada dhexe khaasatan degmada jilib ikhwaaniya waxaad arkaysaan iyo waxqabadka maanta arkaysaan dhallinyaro isku imaata waayo oo go-aanka gaartay waxyaalaha kale aan ka qayb qaadano sida jihaadka inaan ka qayb qaadano dadkan duruufaysan axwaaleysan inaan ka warhayno muxaadaraadka culimmada qabanaya inaan ka qayb galno masaajidaha xalaqaadka inaan buuxino ninka saaxiibkeena oo naga ka jiifta inaan kor usoo qaadno qofka saaxiibkeena hadeertaan waxawaaye guur galaya oo kale misena qofka waxawaaye ehelkiisa dabka ka dansan oo kale inaan ka warhayno oo diimaan noogu jiro hoggaanka dhallinyarada ayaa dhankiisa bogaadiyey waxqabadkii ugu dambeeyey ee dhallinyaradu ay ka qabteen magaalada jilib in insha allahu tacaala bulshadoodii ay u soo muuqdaan wax la qaban kara sida hadday wax la taaban kara ay u sameeyeen inay hore usii dhaqaaqaan ay hore usii socdaan antaani in ka badanna bulshadooda insha allahu tacaala inay u sameeyaan waxaan u dardaarmaynaa inay isku xirnaadaan sida hadda isugu xiran yihiin si la mid ah inay isku xirnaadaan in dhallinyarada kale oo aan ayaga ku xirnaynna ay ku soo xirmaan ay iska warqabaan oo las wareysto las xaal weydiiyo mustaqbalka waxaan rajaynaynaa waxyaalo qurux badan ay bulshada ku faraxdo inaan insha allahu tacaala aada gaardhaan ayaan insha allahu tacaala rajaynaynaa waxaan idin leenahay bulshadana ka farxisay ayaad samayseen ee hore ugu sii dhaqaaqa siday ii sheegeen dhallinyarada waxa ay sidoo kale caawiyaan dadka u baahan caawinta sida dadka u baahan in dhiigga loo shubo xilliyada xarumaha caafimaad ay u baahdaan waana tallaabo wanaagsan oo ku dhisan iskutashi bulsho iyo wax isla qabsi taas oo horseedi karta in ay ku tallaabsadaan horumar waara oo xaqiijiya hadafiya waaweyn oo la mahadiyo insha allah mahadsaned dhuubow maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey imaamada iyo mu'adiniinta masaajidda deegaanka show ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya dowladan diiniga ah waxa uu maktabka dacwada wilaayada hiiraan u qabtay imaamyada iyo mu'adiniinta masaajidda deegaanka show ee wilaayada hiiraan waxayna intii ay socotay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah iyadoona sidoo kale mu'adiniinta laga saxay siiqada aadaanka laguna baraarujiyey ilaalinta wakhtiyada aadaanka munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dowladda waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimo iyo marti sharaf kala duwan qaar ka mid ah imaamyada iyo mu'adiniinta masaajidda deegaanka show ee dowladda loo qabtay oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa ka warbixiyey dowladaha iyo culumta ay ku qaateen maanta masjidkii jaamaca ee show caano muxaafadada degmada jalaalaqsi ayaan ku sugannahay mu'adamiintii masaajidada show iyo imaamyadii deegaanka shawcaano alxamdulilah rabbilcaalamiin halkaan maanta waxaa ka dhacay dowro yar oo kooban oo ka turjubaanayso imaamyada masaajidada show masaajidada imaamyada mataqaanaa imaamka fadliga uu leeyahay iyo mataqaanaa waajibka saaran inuu mataqaanaa alxamdulilaahiye aada laiskugu baraarujiyey aadnan u soo dhoweynay aana ku faraxsannahay dacwada gobolka hiiraan barnaamijkaas mataqaanaa aadaan mataqaanaa u soo dhoweyneynaa haddaan nahay imaamyadii waxaa mataqaanaa isla fadhinaa oo mataqaanaa halkaan waan dowladdaas gaaban isla qaadanay masaajidadii mu'aadamiintii masaajidada muxaafadada degmada jaallaqsi gaar ahaan shawcaano iyagana waa nila joogaan maadaama mataqaanaa imaamyada iyo mataqaana mu'aadamiintii labadoodii meeshaas dowro gaaban ay ku wada galeen ilaahi subxaanahu watacaala waxa waaye khayr iyo wanaag iyo amni ayuu noogu soo dhameeyey waa laga faa'iidaystay kulli mataqaana alxamdulilah haddii tahay imaamyadii haddii tahay dadkii mataqaana mu'adiniinta ahaayey alxamdulilah ilahi subxaana watacaala uu mahad celinaynaa waxaan leenahay dowraadka noocaan ah in imaamyada lagu baraarujiyo ragga mu'adimiinta eena iyagana lagu baraarujiyo waa soo dhoweyneynaa maanta waxaan u imaaday rag culamaa marti ah waxaynu u imaadeen masaajidka weyne jaamaca show dowliyaroo kooban ayay noo qabteen maasha allah waxayna laga hadleen marka aadaanka iyo fadligiisa iyo aadaankiioo laiska saxay marka walaalaha waa mahadsan yihiin ilaahi ha barakeeyo maasha allah wajazaakum allah khayr salaamu calaykum waxaan nahay mu'aadiniinta show ee imaamkooda maan dowriir meeshan la qabtay xaragta shaawil mujaahidiin culum yurub martii ay noo imaaday aadaanka laska saxayo imaamnimada ay fadliga ay leedahay ayay noo imaadeen waan soo dhoweynin masaajidka weyn oo jaamaco khudbada weyn maanta waxaan ugu soo booqday masaajidka weyn oo jaamaca degmada manaha faada show oo degmada jallaqsi rag ka socda gobolka hiiraan oo ka socda dacwada dowriyar ayaa halkaa nooga qabteen waana laga faa'iiday fadliga iyo dowriyaro kooban ay halkaa nooga qabteen waana laga faa'iiday ilaahi subxaana wa tacaala khayr ha ku abaalmariye anagana allah naga dhiga alladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana dhowaan ayay ahayd markii dowro caynkan ah loo qabtay imaamyada iyo mu'adiniinta masaajidda ah degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waana qayb ka mid ah dadaalada hagarla'aanta ah ee uu maktabka dacwada sare ugu qaadayo aqoonta diineed ee bulshada mahadsaned cabdiqani warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh